بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه والبدل على أربعة أقسام wuxuu baabu yahay buu yidhi albadel albadel wuxuu ka mid yahay min atawaabic hore waxaan u soo marnay saddex ka mid ah tawaabicda kii afaraad wey waxaan soo marnay annactu waalcadfu waaltawkiid marka waa qaybtii afaraad ee ugu dambeysay tawaabicda huwa badelku attaabicu waa taabica wey waa midka wax raacaya taabicaasoo almaqsuudu loola qasdo bilxukmi xukunka bilaa waasitatin waasita la'aan bilaa waasitatin wuxuu ku saarayaa cadfunasaqi aan soo marnay oo waasita ay isku xiraysa taabica waxaa la yidhaahdaa midka xukunka loola qasdaayo ayadoon wax waasitaa jirin kaasaa waxaa loo yaqaanaa albadel wuxuu yidhi waidaa ubdila haddii la bedelo ismun isim haddii la bedelo min ismin isim laga bedelo aw ficlun ama ficil la bedelo min ficlin ficil laga bedelo tabicahu wuxuu ku raacayaa fii jamiici icraabihi icraabtiisao dhan ayuu ku raacaya qeybihii icraabtae kala duwanayd way isku raacayaan walbadelu bedelkuna calaa arbacati aqsaamin afar qaybood waay afar ayuu bedelku u qaybsamaa alأwl badl الشhayءi min الشhayءi wayuqaalu lahu waxaa kaloo la yihahdaa badl اlkuli min اlkul taqsiimaadkan sheikhu noo sheegay waa taqsiimaadaan hore usoo marnay badl الشhayءi min الshay wabadl اlkuli min اlkuli waa waaxid labada midkaa rabta ku magacaabo naxwu jaءa zaydun zayd baa yimid akuuka walaalka ayaa yimid akuuka waxaad ka bedelaysaa zayd bedelkaani laakiin waa maxay waa badl اlkuli min اlkuli maxaa laga wadaa badl اlkuli min اlkul akuuka iyo zayd waxay ku kala duwan yihiin maa jira idan waa kulli macnaha akuuka oo iswadata kulligeed ayaa waxaad ka bedelaysaa zayd dhammaantii waana hal qof walaalka la sheegaya waa zayd jaءa zaydun zayd baa yimid akuuka walaalkaa baa yimid walaalka ayaa waaye zaydkii baa laga wadaa waa isla qofkii wa bedelka noocaana waa badl اlkuli min اlkuli qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ihdina asiraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim waa ducadii qofka musalliga ah oo ku ducaysanaya ihdinaa allowna hanuuni oo waxaad nagu hanuunisaa asiraaطa wadada wadadaasoo almustaqiima ah mid toosan siraaط aladiina kuwii wadadooda siraada maxaa laga bedelay siraadada hore ayaa laga bedelay waa badelu lkulli min alkulli maxaa yeelay asiraad almustaqiim laftirkiisa wuxuu yahay siraad aladiina ancamta calayhim waa isla dariiqii wa allow waddada toosan nagu hanuuni kuwaad u nicmaysay waddadooda ilaahu nagu hanuuni kuwa loo nicmeeyo waddadooda waa maxay waa waddadii toosneed waa waddadii toosneed asiraadna waa aariiq laakiin waa aariiq oo shuruud wata shuruuduu leeyahay shuruuddaas markii laga hela siraad la yidhaahdaa haddaan shuruudda laga helinna siraad lama yidhaahdo shuruuddaasi waxaa ka mid ah midda lagu sifeeyey hadda ihdina siraata maxaa lagu sifeeyey almustaqiim soo maaha ay an yakuuna mustaqiiman shardi wa inuu waddadaasi tahay waddo toos wa an yakuuna masluukan iyo inuu yahay dariiqaasi mid la qaado oo la maro wa an yakuuna waasican iyo inuu waddadaasi ama siraadkaasi uu yahay mid waasica oo ballaaran wa an yakuuna mu'adiyan ila almaqsuud inuu yahay mid kuu gudbinaya ila almaqsuudi ujeeddada wa an yakuuna mu'adiyan ila almaqsuudi wa an yakuuna sahlan iyo dariiqaasi ama siraadkaasi inuu yahay mid fudud oo maridiisu ay sahlantaa meeqa waayo intaasi shan way soo ma an yakuuna mustaqiiman an yakuuna masluukan an yakuuna waasican an yakuuna muؤadiyan ilى اlmaqsuudi an yakuuna sahlan intaa marka la isku daro shan waay shantaasi waxay shuruud u yihiin siraadka markii shantaa shardi la helo ayaa siraad la yidhaahda haddii shantaasi aan la helin maxaa lagu magacaabayaa waa ariiq ee siraad ma ah waa ariiq ee siraad ma ah marka waddada ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka ugu yeedhay addoommadiisa uu ugu yeedhay waa siraad shuruudihii waa oobsatee maxaa yeele waddada ilaahayna gaarsiinaysa waa mustaqiim oo way toosantaa qallooc ma leh ihdina siraata almustaqiim waa waddo toosan waddadaasi mid la mara ma tah an yakuuna masluukan waxaa loola jeedaa waa waddo la qaado waa la maraa maxaa yeelay waa waddada ay maraan ambiyada iyo saalixiinta wadday qaadaan wa an yakuuna waasican waddada ilaahay subxaana wa tacaala waa waddo waasica luuqluuq ma ah iyo waddooyin yaryar waa waddo waasic oo ballaaran wa anna haadaa siraatii mustaqiiman waa waddo waasica oo ballaaran oo laanlaab aan lahayn waa waasic ujeeddada ma lagu gaarayaa ma tahay mid ujeeddo ku gaarsiinaysa haa say kuu waddo jannaatu naciimay kugu aroorinaysaa haddaad waddadaasi qaaddo waddadaasi waa waddadii jannada gelaysay waay soo lama he soo lama yidhaahdo waddadaani magaalo hebley gashaa siraatullaahi casa wajalla jannaday gelay jannaduu gelayaa qofkii qaada suu u socdo jannaduu ku tegaya waa mu'addi ila almaqsuud maqsuudkii ugu weynaayo qof walba uu doonayo jannadii ah ayay ku gaarsiinaysaa ma sahlan tahay in la maro mase waa culus tahay way sahlan tahay qofka ilaahay u fududeeya waa u sahlan tahay qofka ilaahay hanuuniye subxaana wa tacaala kuma cusla faamaa man acطaa waاtaqa wasadaqa biاlxusna fasanuyasiruhu lilyusra ilahay wuxuu u fududaynayaa subxaana wa tacaala waddadii fududayd waxaan u fududay doonaa buu yidhi lilyusra waa waddadii sahlanayd waa ariiqii fududaa waa ariiqu ljanna shuruudihii shantaha marka siraatullaahi waa ku jiraan waa laga helaa sidaa darteed waa siraat ihdina siraata almustaqiim waad ka bedelaysaa maxaa leedahay siraata aladiina ancamta calayhim siraatadan marka waa badelun min asiraat tan horaad ka bedelaysaa laakiin bedelkan waa noocee waa badelu lkulli min alkull ama waxaa leedahay waa badelu shayi min ashay labada midaa rabtidha waa isku mid wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ilaa siraati alcasiizi alxamiidi allahi ilaa siraati alcasiizi waddadii alla subxaana wa tacaala allihii casiiska ahaa siraadkiisa allihii alxamiidi ay ilmaxmuudi ah mid la mahdiyo allaahi allaahi biqiraa'ati ljar fii qiraa'ati ljar buu yidhi shiiku markii la hoos dhiga qiraa'ada hoos dhiga way allaahi la yidhaahdo waxaa laga bedelayaa alcasiiza laga bedelayaa ilى siraaط اlcasiizi اlxamiid allahi ay ilى siraaط اllaahi w badelkana waa badel اlkulli min اlkul maxaa yeele allahi alcasiiz waa laba magac oo u sugnaaday limusaman waaxid hal ilaah subxaanaه wa tacaala oo allah ah magacyadii wa kaa marka waxaa la yihahdaa badel اlkulli min اlkul ahaani nooca labaad ee bedelka waa badel اlbacdi min اlkulli albacdi iyo alkul waxaan u malaynaa macnaheedu waa la kala fahamsan yahay bacdigu waa qayb kullina waa maxay waa shay caam ah qayb ayaa waxaa ka bedelaysaa mid caama bedelku waa qayb almubdalu minhu waa midka wax laga bedelaye kaasina waa maxay waa kulli bedelka noocaana waxaa la yidhahdaa badelu lbacdi min alkulli sawaaءn kaana dalika albacdu waxaa isku mida buu yidhi bacdigaasi inuu noqdo qaliilan mid yar aw kaiiran ama mid badan bacdigu qadar gooniya ma leh bacdigan laga bedelayo min alkulli qadar gooniya ma laha bacdi weyn buu noqon karaa oo nus oo kale maalan nusku soo bacdi ma shayga nuskiisa waa barkii waa qayb ka mida bacdi wa shayga haddii laba loo qaybiyo haddii saddex loo qaybiyo laba qayboo ka mida waa bacdi labadaas qayb soo maa haddana waa intii badnayd waa bacdi haddii saddex loo qaybiyay qayb ka mida waa bacdi idan bacdigu xad ma leh waa un qayb qaybtu waana badataa way yaraataa way isla sinaadaan intaba waa dhacdaa sheikh wuxuu ku yidhi marka sawaaun kaana dalika albacdu waxaa siman bacdigaasi qaliilan inuu yahay mid yar aw kaiiran ama inuu badan yahay waa isku mid farqi ma leh naxw akaltu rakiifa uluahu aw niصfahu aw uluayhi akaltu rakiifa muufadii ayaan cunay uluahu saddex meelood meel ka mid ahaan cunay aw niصfahu ama muufadii barkeed ayaan cunay aw uluayhi ama saddex meelood laba meeloo ka mid ahaan cunay soo ma jeedi siday u kala duwan yihiin hadda bacdigu markaad tidhaahdid akaltu rakiifa uluahu bacdigu qaliil miya mase waa kaiir bacdigu hadda ma qaliila mase waa kaiir waa qaliil waa intii ugu yarayd saddexdan hadda uu sheegay tan ugu yar waa uluka ilan ulu markii lagu leeyahay waa shayga markii saddex loo qaybiyo hal qayb oo ka mida ulu saa ugu yar aw nisfahu nusku waa maxa laba markii loo qaybiyo bar ka mida qayb ka mida aw uluayhi uluaynkuna waa meeqo saddex markii loo qaybiyo laba ka mida yaa ugu badan hadda uluaynka ugu badan waxaa ku xiga nisfiga ku xiga waxaa ugu yar uluka ugu yar idan marka bacdigu ha yaraado ha bato ictibaar ma leh haddiiba bedelku uu qayb ka yahay kii laga bedelaya kulliga hadduu bacdi ka mida yahay bedelkaas waxaa loo yaqaanaa badalulbacdi min alkulli ayadoo aan la fiirinayn bacdigu ma badan yahay mise waa yaryahay ictibaar ma leh markaad tidhahda akaltu rakiifa muufadii ayaa cunay alrakiifa muufadii oo dhan wa waa kulli soo ma jeed muufadii oo dhan waa markaad uluahu tiraahdo waa qayb muufadii ka mida soo maha bedelkan uluahu muxuu noqonayaa waa badalulbacdi min alkulli oo rakiifkii kulligaaha baad ka bedelaysaa muufadii baan cunay waxaa laguu fahmaya ayado dhan inaad cunto markaasaa waxaa leedahay uluahu ulukiiba ulukeeda ayaa cunay ama waxaa leedahay haddaad barka cuntay nisfahu nuskiisaan cunay ama haddii uluayn aad ka cunto waxaa leedahay uluayhi baan cunay waa badl اbacضi min اlkuli walaa budda waxaa laga maarmaana min itiصaalihi ay min itiصaali اlbadli badelka la xiriiridiisa waa laga maarmaan ou la xiriirayo bidamiirin damiir damiirkaasoo yarjicu noqonaya oo u noqonaya lilmubdali minhu midka wax laga bedelayo badel iyo mubdal minhu ayaa meeshaan yaalla albadel waa midka wax bedelaya waa midka booska kan hore fadhiisanaya kan dambe ayaa bedel la yidhaahda kan booskiisa la fadhiisanayana maxaa la yidhaahdaa almubdal minhu waa midka wax laga bedelayo tusaalaha hadda shiiku noo sheegay akaltu rakiifa uluahu bedelkii aaway uluka waay alrakiifana maxay noqonaysaa almubdal minhu waxaa laga maarmaana buu yidhi marka walaa budda min itiصaalihi ha-du yay u noqonaysaa bedelkii bay u noqonaysaa waxaa laga maarmaana min itiصaalihi ay min itiصaali اlbadel bedelka la xiriiridiisa waa laga maarmaan ou la xiriirayo bidamiirin damiir bedelka inuu la xiriiro damiir waa laga maarmaan damiirkaasoo yarjicu noqonaya oo u noqonaya lilmubdeli minhu midkii wax laga bedelaya u noqonaya damiirkan hore ee wax laga bedelayo u noqonaya inuu bedelka la xidhiidho waa laga maarmaan imaa madkuurun imaa inuu noqdo damiirkaasi mid la sheego kalamilati sida tusaalooyinka tusaalooyinkee kuwii hadda u dambeeyon soo marnay waa akaltu rakiifa uluahu nisfahu uluayhi mid walbo saddexda ka mida maxaa la xidhiira yaa damiiraa la xidhiira damiirka la xiriira xago u noqonaya rakiifkii oo mubdal minhuba u noqonaya taasaa laga maarmaana buu yidhi marka sida amiladii aan soo marnay ku jirtay aw muqadarun imaa marka damiirka inuu noqdo mid la sheego sida tusaalihii aan soo marnay aw muqadarun wa imaa inuu yahay damiirkaasi mid la qadaray lafdi ahaan looma sheegin laakiin markii la fasirayo waa la soo qadaraya ka qowlihi tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila walilaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka alla wuxuu ku leeyahay xiju lbeyti beytka xajintiisa in beytkii loo qasdo oo kacbadii loo qasdo ayuu alla addoommada ku leeyahay dadka wuxuu ku leeyahay inay u qasdaan xajkii iyo kacbadii man buu alla ku leeyahay xajka istataaca awooda ilayhi ay ila alxaji ama ila albeyti sabiilan waddo u maro aaway hadda badelu lbacdi min alkulli mantaan waxay bedel ka tahay annaas walilaahi cala annaasi annaas waa caam sooma waa kulli annaas maxaa soo gelaya dadka o dhanaa soo gelaya qof ka baxay miyaa jira faqiir iyo hani kabiir iyo sagiir cidna kama harin qof walba ilaahay wuxuu ku leeyahay inuu u qasdo beytka caamay ahayd intaa haddii lagu kaaftoomi lahaa xajka wuxuu waajib ku noqon lahaa dadka dhammaantood aniga faqiiran wax ma haysta lagama yeeleen xajka waa lagaa rabaa sida salaada qof walba laga rabo salaaduu faqri miya kaaga dhacaysa aniga faqiiran ah ma tukanayo lagaa yeeli maayo sidaasoo kale noqon lahayd haddii lagu kaaftoomi lahaa walilaahi cala annaas laakiin muxuu alla ka daba keenay subxaana wa tacaala man istaaaca buu ka tabadkeenay uu ka daba keenay man man buu alla ku leeyahay xajka istaaaca ilayhi sabiila idan shardigaa lagu xihay shardigaa lagu xihana muxuu noqday istiaaca iyo awood awooddaasoo ayada laftirkeeda dhowr nooc ah dhaqaalo amni hadday qof dumara tahay maxram waa waxyaaba istiaacada kulligood ku xihan waay hadduu qofka dhaqaalo haysto laakiin waddadii xajka loo aadi lahaa ay tahay amni daro qofkaasi xaj miyaa ku waajibayo inuu xajiyo waajibkuma aha maxaa yeele amnu ariiq istiaacaday ka mid taha hadduu dariiqu aamin yahay laakiin dhaqaalo uusan haysan xaj kuma waajib ah hadday qof dumara tahay ay dhaqaalo haysato dariiquna aamin yahay laakiin maxram aysan haysan mustaiicad ma aha maxramku waa laazim inuu qofku gabadhu ay maxram wadato walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca mantaa hadda waxaan ka bedelna marka cala annaas waa badelu lbacdi min alkulli w shaahidka hadda sheikhu noogu keena waxaa waay damiirkii u noqonayay mubdel minhugii oo muqadar aha meeshaan ku jira waa qadaran yaha hadda ma sheegna aayadda kuma sheegna shiikhu waa soo qadaro wuxuu yidhi ay minhum man istataaca qofkii awooda oo minhum ka mida yay ka mid yihiin naaskii sooma jeedid mubdel minhugu annaas waa asay u noqonaysaa marka man istataaca qofkii awooda oo minhum naaskii lasoo sheegay ka mida qofkaasaa ilaahay xaj ku leeyahay subxaana wa tacaala hadda damiirka minhum waa muqadar soo maa aayadda kuma sheegna idan waxaa laga maarmaana shiikhu wuxuu leeyahy waxaa laga maarmaana bedelku inuu la xidhiiro bedel walba ma aha waa bedelulbacdi min alkulli kanwa noocan wa inuu la xidhiiro bedelka damiir u noqonaya mubdel minhuga imaa madkuur wa imaa muqadar labada mid u noqonaya laakiin laga maarmaan waayo damiirkaas sidaasaa shiikhu yidhi waana madhabu jumhuuri naxwiyiin qowlkan shiikhu uu sheegay waa madhabka ay qabaan jumhuuru naxwiyiin naxwiyiinta jumhuurtooda qowlkoodii way waxaa khilaafay jumhuuru naxwiyiin alimaam ibnu malik saaxibu lalfiya waa khilaafe oo asigu wuxuu leeyahay arrintaani shardi ma ah in damiir bedelka la xidhiiro mubdelu minhu u noqonayo shardi ma aha laakiin wuxuu leeyahay waa qaalib oo waa arrin badan sida qaalibka baa la leeyahay laakiin shardi laga dhigi maayo taa macnaheedu waxaa waay haddii damiirkaasi la waayo waa carabi saxiixa damiirkaasi haddii la sheegi waayo imaa yani in la sheego wa imaa in lasoo qadaro labadaba haddii meesha laga saaro cinda bni malik hadalkaasi waa maxay waa saxiix laakiin cinda aljumhuur waxay leeyihin carabi saxiixa ma ah waxaa shardi ah in damiirkaasi la sheego oo bedelka la xiriiro waa waajib bay leeyihin shardi waa haddii lafdi ahaan loo waayo waa in lagu qadaran yahay laakiin waa laga maarmaan cindahum masalada marka masalo laysku khilaafsan yahay waa khilaafkooda hal meel uu ku saabsan yahay keliya damiirkaani ma jiraa ma aha damiirka inuu jiro waa laysku waafaqsan yahay oo la keeno oo qur-aanka iyo sunnada iyo kalaamul carabba laga helayo mar walba inta badan laakiin ma shardibaa mase waa arrin qaaliba meeshaasaa khilaaf ka jiraa jumhuurtu maxay leeyihiin waa shardi laga maarmaana ibnu maaligna wuxuu leeyahay shardi ma ahe waa arrin qaaliba oo badan sida badanaa damiirkan la sheegaa laakiin wuxuu leeyahay haddii mararka qaar la waayo laa ba'sa wax dhibaataa ma lahan buu leeyahay macnaa waa carabi saxiixa meeshaasaa khilaafkoodu ka jira waaya ahaaliu midka saddexaad midka saddexaad oo ka mida min anwaaci albadel noocyadii bedelka badelu اlijtimaali bedelkan waxaa la yidhaahdaa badelu اlijtimaal baa la yidhahda badelu اlijtimaal muxuu yahay daabitkiisu waa maxa daabitkiisu waxa waaye an yakuuna albadelu wاlmubdelu minhu an yakuuna bayna اlbadeli dheh an yakuuna bayna albadeli wاlmubdeli minhu irtibaaطun وتcلq أn ykuna byn الbdل والmbdل minه اrtibaaط وتacalq بغyr الكuلية بغyr الكuلية والجuزئية بغyr الكuلية والجuزئية badlu ijtimaal waxaa la yidhaahdaa badelka iyo mubdalu minhu waa kala naqaanaha u malaynaa badel iyo mubdel minhu inuu ka dhaxeeyo irtibaad irtibaad macnaheedu waa maxa isku xirnaan wa tacalluqun iyo calaaqa inay ka dhaxayso irtibaad iyo isku xirnaan iyo calaaqo inay ka dhaxayso badelka iyo mubdel minhu taasaa waxaa la yidhaahdaa badelulijtimaal irtibaadkaasi isku xirnaantaasoon ahayn mid kulliya oo aan ahayn mid jusiya qaybna ma aha kullina ma aha biqayr kuliya waljusiya maxaa lagu saarayaa labadii horaa lagu saaraya labadii hore soo badelulkulli iyo badelulbacdi ma ahayn middan kulliyana ma aha jusiyana ma aha kelimadda ijtimaalna macnaheedu waa maxay haddii la yidhaha ijtamala zaydun athawba waa kulansaday waay hadduu marada qofka isku soo rogo oo darfaheeda isku keeno ayaa waxaa la yidhaahdaa alijtimaal soo axaadiida kuma jirin inuu nebigu reebay sala allahu alay waslam can ijtimaali samaa ijtimaalu samaa macnaheedu waa maradii laisku duuduubo markii salaada la tukanayo ijtimaalka waa kulansi macnaha waxaa loola jeedaa marka badelulijtimaal macnaha waxa waaye badelkan iyo mubdalu minhu waa iskulansanayaan irtibaad iyo calaaqa xoog laha ka dhexayso aan jusina ahayn kullina ahayn waxaana shardi u ah inuu jiro atashawuf inuu jiro atashawuf waxa loo yaqaan bimacnaa rabitaan iyo shaygiioo aada loo jecel yahay inuu jiro wtashawuq ama waxaad leedahay shardigiisu waxa wa sharduhu an tabqa الnafsu cinda dikri اlأwali mutashawiqatan ilayhi an tabqa nafsu cinda dikri اlأwali mutashawiqatan ilayhi mutashawiqatan ilayhi shardigiisu waxa way naftu inay baaqi ahaato nafta yaa waaye nafta laga hadlaya naftee waaye qofka lala hadlaayo ee hadalka dhagaysanaya naftiisu inay baaqi noqoto cinda dikri اlwal midka hore sheegidiisa midka hore kee waaye almubdal minhu kaa hore markii la sheego naftu inay baaqi noqoto mutashawiqatan ilayhi xaalay tahay mid aada ugu baahan u hanqaltaagaysa midka dambe sheegidiisa kan hore markaad sheegto qofka wax dhagaysanaya naftiisu waxay aada iyo aad ugu hanqaltaagaysaa waxa ka dambeeya in la raaciyo bedelka noocaasa oo nafta u hanqaltaagaysa dhegta loo raaricinayo bedelu ijtimaala leyna tusaale waxaa u ah markaad tidhaahdo acjabanii zaydun zayd ayaa i cajab geliyey qofka maqlaaya muxuu hanqaltaagaya ma jira hanqaltaag horta soo galaya qofka ku dhagaysanaya zayd baa i cajabiyey markaad tidhaahdo dhagta wuxuu u taagaya muxuu zayd ku cajabiyo ku arkay markaasaa laada cilmuhu cilmigiisaa i cajabiyey markaad cilmuhu tidhaahdo ninkii madaxa taagaya madaxa waa soo gaabinaa markaas maxaa yeelay meeshuu u hanqaltaagaya waa gaaray meeshuu dhegta u taagaya waa gaaray ujeeddada u dheg taagaya waa ka sal gaaray wuu ogaaday sababtuu zeed kuu cajabiyuu ogaaday midka sidaa loogu dhegtaagaya marka ee markii la sheegay qofka dhegta uu raaricinayo bedelkaasi bedelu ijtimaala la yidhaha haddaan dhegraariciskaasi meesha imaan bedelu ijtimaal ba lama yidhaha dhegraariciskaas hadduusan meesha imaan bedelu ijtimaal lama yidhaha acjabanii zaydun zayd ayaa i cajabgeliyey cilmuhu cilmigiisa ay cajabgeliyey bedelu ijtimaal wey waayahay zayd muxuu kulansaday uu ku sifoobay tusaalahaan cilmiya aqoon weeye soo maaha idan ijtimaalnimadii meeshay ku jirtaa marka ijtimaal waxaan idhi wax la kulansado waay zayd wuxuu kulansaday cilmi acjabanii zaydun zayd ayaa i cajabgeliyey cilmuhu aqoontiisa ay cajabgelisay walaa budda waxaa laga maarmaana buu yidhi min itisaalihi ay min itisaali badali ijtimaal badl اجtimaal inay la xiriiro bضamiiri ضamiir إma madkuuri kalmiثaal ima in damiirkaasu yahay mid la sheegay ow muqadarin ama uu yahay mid lasoo qadaray tii hore u la mid yahay tii hore soo shardigaas ma lahayn shardigii hore waay shardigaani kii hore uu la mid yahay damiir u noqonaya mubdal minhu waa inuu bedelka la xiriiro ka qowlihi tacaalى damiirkaasi ama ha noqdo madkuur ama ha noqdo muqadar kaqowlihi tacaalى qutila asxaabu اlkhduudi annaari qutila ay lucina waa la lacnaday asxaabu اlkhduudi kuwa godadka u saaxiibka ahaa waa la lacnaday annaari kuwa naarta u saaxiibka ah waa la lacnaday annaari xaggee laga bedelaya alkhduudaa laga bedelayaa annaari waxaa laga bedelayaa alkhduud alkhduud waa godadkii laakiin godadka maxay kulansadeen godadku maxay kulansadeen naaray kulansadeen aayaddan alla wuxuu uga hadlayay nin boqor ahaa oo markay qoomkiisi rumeeyeen qisadu waa dheerayd qisadii alghulaam wasaaxir qiso dheeray ahayd wiilkii mu'minka ahaa ee caalimkii wax ka bartay raahibka ahaa caabidka ahaa kadibna boqorkii arrinka uu ka war helay markii dambena meel fagaaraa la keenay markii la dili waayo si kale loo dili waayo asaa sheegay khidadii lagu dili lahaa laakiin danuu ka lahaayo wuxuu rabay in dadku islaamaan haddaad rabtaan inaad dishaan waa inaad tidhaahdaan buu yidhi bismi illaah rabbi lghulaam hadda boqorkaana anaa rabbi u dhihi jira markuu si kaliguma dili kartid buu fagaarana waa inaad dadka keento fagaaraa la iskugu yimid fallaartii markii lagu ridayay ayaa waxay yidhahdeen bismi illaahi rabbi اlghulaam markaasaa dadku waxay yidhahdeen aamanaa birabbi اlghulaam ujeedadiisii baa xaashida wiilkan rabbigiisaan rumayna bay yidhahdeen xaajadu waa ka wareertay boqorkii marka talafarihiis waa ka baxday dadkii wuxuu arka islaamay markaas maxaan samaynaa waxaa la yidhi godad ha loo qodo godadkaasi qorya ha lagu guro ha la shido qof walbala oo rumeeyan inta lasoo qabto laba ha la doornasiiyo midkood inuu doorto imaa inuu dabkaan galo oo imaa inuu ka noqdo diintii ulaamka qoladaas waay marka qolada alla uu ka hadlayo uu leeya qutila asxaabu lkhduud waxaa la lacnaday kuwii godadka u saaxiibka ahaa annaari kuwa naarta u saaxiibka aha ayaa la lacnaday bedelkan waa badelu ijtimaal maxaa yeele alkhduud ijtamalat innaar maxaa yeele ukhduudan iyo godadkaani waxay kulansadeen naar iyo dabay kulansadeen waxa ku dhex jira waa maxay waa naar haddaad naar tidhaahday haddaad ukhduud tidhaahdo mar walba waa godkii iyo wixii lagu gubaya dadka ku jira soo ma bedelka marka waa bedel ijtimaal aaway markaa damiirkii u noqonayay ila lmubdal minhu waa lasoo qadarayaa markaan qutila asxaabu اlkhduudi annaari fiihi buy ay fiihi sheikhaa soo qadaray fiihidan hada xaggee u noqonaysaa alkhduuday u noqonaysaa annaari kuwii naarta u saaxiibka ahaa fiihi ay fi lkhduudi godadka ku sugnayd naartii godadka ku dhex jirtay kuwii u saaxiibka ahaa marka shardigaasi muxuu kala mid yahay bedelka noocaana noocii ka horeeyey ayuu shardigan kala mid yahay alraabicu nooca afaraad ee bedelka waa albadelu lmubaayinu bedelka loo yaqaano albadelu lmubaayin almubaayin waa almuaayir almubaayin macnaheedu waa almuaayir bilyn bilhayn almuaayir bedelkan waa bedel ka duwan mubdal minhu ka duwan muqaayir macnaheedu waa saas gebi ahaanba waa ka duwan yahay hadda bedeladii aan soo marnay muqaa- badel- bade- bedel mubaayina ma ahayn kulligood badelu lkulli min alkulli badelu lbacdi min alkulli badelu lijtimaal kulligood ma ahayn muqaayir maxaa yeele kulligood maxay qayb ka ahaayeen mubdel minhu way ka tirsanaayeen soo maa kan kama tirsana waa muqaayir waa ka duwan yahay marka albadel mubaayin baa leedahay waa bedelka ka soocan mubdel minhuga waa ka duwan yahay waa ka soocan yahay wa huwa bedelkan mubaayinka ah alaaatu aqsaamin saddex qaybood wey asigaa saddex kow badel lhalad wey wa badel nisyaan wa badel lidraab saddexdaa badel wey badel lhalad wa badel nisyaan wa badel lidraab alidraab bimacnaa alicraad wey waa ka jeesasho wixii hore u ka jeesanaya waxa dambe u qaadanaya saddexdaas waay culimmada qaarna labay ku soo aruuriyeen badelulhalad iyo badelulidraab nisyaanka xaggey hoosgeeyeen nisyaankii badelulhaladku ka mid yahay bayidhaha ilaa wax la hilmaamay waa markii lagu qaldamo waa wax la qalday qaarna way faahfaahiyeen oo saddexay ka dhigeen naxw ra'aytu zaydan zayd ayaan arkay alfarasa faras ayaan arkay zayd iyo faras hadda ma kala duwan yihiin mase waa isleeyihiin waa muqaayir soo maaha mubaayinku kusoo dhahaya waa shiiku marka albadel mubaayin markuu kulahaa tusaalahana kuu cadaynaya zayd iyo faras laba shaqo iskula ma ah bedel iyo mubdel minhuna waa yihiin ra'aytu zaydan zayd ayaan arkay alfarasa faras ayaan arkay liannaka in aradta haddii aad doonto an taquula inaad tidhaahdo ra'aytu lfarasa faras ayaan arkay inaad tidhahdo haddaad doonayso faqaalidta oo aad qaldantay faqulta aad tidhi zaydan zayd ayaan arkay fahaada badelulhalad badelkan badelhalad waa marka horeod hadlaysay waxaan inta badan waxyaabahan dhan niyaddii u noqonayaa qofka qalbigiisa wuxuu noqonaya marka horeod hadlaysaa waxaa rabtay inaad tidhaahdid ra'aytu lfarasa markaasaa waxaa carabkaaga ku soo booday zayd si qaladaa waxaa u tihi marka ra'aytu zaydan zayd baan arkay markaa zayd ku dhawaaqdaa baraarugta markaasaa tihi alfarasa baan arkay waad ka badashay bedelkan waa maxay badelulhalad waa ila marka hore zayd ku qaldanta sheegidiisii waa badelulhalad wa in qulta haddaad tidhaahdo ra'aytu zaydan zayd baan arkay uma lamaa nataqta bihi kadibna markaad ku dhawaaqday kadib tadakarta waxaad xasuusatay annaka adigu inamaa ra'ayta farasan faras un keliya inaad aragtay war zayd ma araga farasaa aragtay w faabdaltahu minhu waad ka badashay fahaada badelu nisyaan badelkan badelu nisyaan baa leedahay waxaad rabtay inaad tidhaahdo ra'aytu zaydan yani waxaad tidhaahday ra'aytu zaydan ma doonayn inaad tidhahda ra'aytu zaydan laakiin waa tidhi ra'aytu zaydan baa tihi zayd baan arkay markaad dhahaysay labada mee labada bedel waxay ku kala duwan yahin la rabaa inaan fahanno kii hore ra'aytu zaydan inaad tidhaahdo yacni ra'aytu lfarasa inaad tidhaahdo ayaa rabti ra'aytu lfarasa inaad tidhahdaa rabti tii hore waayo markaasaa zayd kaasoo dhex gale maqsuudkaaga tii hore maxay ahayd yaa alfaras inaad tidhaahdo kadibna meesha maxaa soo galay zaydaa si qaladaad ugu dhawaaqday carabkaaga soo galay tan way ka duwantaha tan waxaa tidhi ra'aytu zaydan markaa ra'aytu zaydan dhahaysay lafdiga zayda carabka kaama boobin ee waa ugu talagashay inaad ku dhawaaqdo laakiin waxaad hilmaamtay oo maskaxdaada ka maqnaa waxaad aragtay inaysan zayd ahayne ay faras yihiin markaa ra'aytu zaydan aad tidhi ayaa maskaxdaadu dib u shaqaysay markaasaad tidhi war zayd ma araga waxaan arkay farasay ilayn ahaayeen xasuus waay maskaxdaad dib u celis markaasaa waxaad leedahay ra'aytu lfaras ra'aytu zaydan markaad tidhaahdo ayaa faras kugu soo dhacayana aragtay markaasaa leedahay alfarasa faraskii baan arkay meesha nisyaanaa jira sooma nisyaanaa jira culimmada qaar waxay leeyihin wax dhan qalad waa nisyaanka laftirkiisa qalad waa sooma inaad hilmaamto waa qalad hilmaamkaanba waxa keenay inaad qaldantay waa waxayaan noola kala qaadqaadin bay yidhaha marka waa isleeyihiine aan isku dhahno badelulhalad kulligood ama nisyaan ha ku yimaado ama carabka ha kaa dafo mar walba waa noocun qaladkii ka mida saas isku hoosgeliya kan saddexaad wa in aradta alikhbaara haddii aad doonayso inaad wax ka waranto oo aad sheegto awalan marka hore biannaka ra'ayta zaydan waxaad rabtay inaad sheegto inaad zayd aragtay uma badaa laka kadibna waxaa kuu soo muuqday an tukhbira inaad sheegto biannaka ra'ayta alfarasa inaad faras aragti fahaada badlu lidraab badelkan waxaa la yihahda badl idraab nisyaanna ma jiro qaladna ma jiro sheekaad rabta inaad ka sheekayso waxaad tidhi ra'aytu zaydan zayd baan arkay kadib waxaad istiri sheekadan waxaaba ka fiican midda faraska inaad u badasho sheekada zayd iska dhaafe midda faraska ka sheekay tan zayd dib iskaga dhigo markaasaa waxaa leedahay alfarasa faraskii baan arkay zayd waa tuurta soomaha aragtidiisii haddii lagu yihahdo war heedhaso adiga hadda zayd sheegaya maaha maxaa faras u aade waxaa leedaha maya zayd waa iska dhaafay qisadaanaan rabaa inaan ka sheekeeyo faraska idraab baa la yidhaha saas haddaa u qasado bedelkan maxaa la leeyahay waa badelu lidraab ay icraab waxa laga jeesta waa maxa marka waxaa laga jeesta waa maxay waa khabarkii zayd ku saabsanaa baa laga jeesta qaladna ma aha nisyaanna ma aha waa icraad iyo jeesasho wa waa waxaad u qasaday ood u bareertay inaad zayd sheekadiisa ka jeesato oo aad ka waranto faraski bedelkaasna waa badelulidraab intaasi wuxuu uga baxay qaybihii bedelka shiikhu raximah llahu tacaala bedelka wuxuu noogu qaybiyey markaasi badelu lkulli min alkulli badelu lbacdi min alkulli badl اlاجtimaal albadl اlmubaayin markaas hore afaraan u qaybinaynaa markaa saas madaxa uga tirina waa afar almubaayina hoos mawaqu noogu baxayaa saddex qaybood ama laba qaybood labadaba waa laga dhigay waa laba qowl qolana labay ka dhigeen qolana saddexay ka dhigeen albadl mubaayina marka saddex qaybood laga dhigay badl اlhalad badl الnisyaan badl اlidraab ama labaa laga dhigay badl اlhalad iyo badlulraab labadaasaa laga soo qaaday intaas markuu sheegay ayuu wuxuu galay inuu tusaaleeyo ficil ficil laga bedelayo inta hore asmaa ay tusaalooyinka ahayn kulligood ficil ficil soo lagama bedelo horuu kuu yidhi idaa ubdila ismun min ismin aw ficlun min ficil aawa tusaalaheeda oo ficlun min ficlin hadduu rabaa inuu keeno wuxuu yidhi mihaalulficli ficilka tusaalihiisa waxa weeye qowluhu tacaalaa waman yafcal daalika qofkii arrinkaa sameeya yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman ciqaab iyo cadaab ayuu la kulmayaa ahaamka halkan waxaa loola jeedaa waa halaaq iyo ciqaab yudaacaf lahu lcadaabu cadaabka ayaa loo laalaabaya aawo bedelka yudaacaf waa bedel xagee laga bedelay mubdelu minhu aawe yaa yalqa waay yalqa oo ah jawaabu shardi waxay ku jasmisan tahay inay jawaabu shardi tahay calaamadda jasmadana waa xadfu xarficilla waa alif yudaacaf waxaa laga bedelaya min yalqa bedelkaani waa badelu lkulli min alkulli maxaa yeelay yalqa ahaaman cadaabuu la kulmayaa iyo ciqaab iyo yudaacaf lahu lcadaabu soo isku midkii maaha cadaabaa loo labalaabayaa iyo cadaabuu la kulmayaa waa isla meeshii waa badelu lkulli min alkulli ficilku wuxuu leeyahay bedeladii aan soo marnoo dhan anwaacdii bedelkan soo marnay kulligood ficilku waa leeyahay wuxuu leeyahay badelu lkulli min alkulli wuxuu leeyahay badelu lbacdi min alkulli wuxuu leeyahay badelu lijtimaal wuxuu leeyahay badelu lmubaayin saddexdiisii qeyboodba intaba waa leeyahay ficilku tusaalaha laakiin sheikha hadda uu nooga keenay waa qeybtii koowaad keliyai tusaale u tahay waa badelu lkulli min alkulli badelu lbacdi min alkulli tusaale waxaa u ah inaad tidhaahdo maalan in tusalli tasjud lillaahi yarxamka allaahu in tusalli tasjud lillaahi yarxamka allaahu in tusalli tasjud lillaahi yarxamka allaahu in tusalli haddaad tukato tasjud lilaah haddaad ilaahay u sujuuddo yarxamka allaahu alla waa kuu naxariisanaya bedelkii aawe yaa tasjud aaway mubdal minhu tusalli wa bedelkaani waa noocee waa badelu lbacdi min alkulli lianna sujuuda bacdun min asalaa sujuuddu waa bacdi iyo qayb ka mida salaada salaaddu waa kulli oo salaadoo dhanaad soo gelaysa laakiin sujuuddu waa bacdi waa badelu lbacdi min alkulli in tusalli haddaad tukato markaasaa waxaa leedahay tasjud lilaah haddaad ilaahay u sujuuddo yarxamka allaahu ilaahay waa kuu naxariisanaya hana ilaabinoo meeshaan in shardiyaha ku jirta mar walba ay labadeeda ficil ayada waa qaadanaysaa in tusallina waa ficlu shardigii tusalligaasi jawaabtina aaway jawaabtu waa yarxamka allah jawaab shardigu waa yarxamka allah tasjudna waa bedelkii wey bedelkaasi marka waa bedelulbacdi min alkulli oo ficila waa ficil ficil laga bedelay laakiin nooca bedelku uu yahay bedelulbacdi min alkulli bedelulishtimaal waxaa leedahay man yasil ilayna yastacin bina yucan man yasil ilayna yastacin bina yucan man yasil ilayna yastacin bina yucan man yasil ilaynaa qofkii annagana soo gaara oo noo yimaada yastacin binaa qofkii na kaashada annaga yucan waa la kaalmaynaya bedelkii awe yastacin waa bedelkii yasil waa mubdal minhu man yasil ilaynaa qofkii annagana soo gaaroo noo yimaada yastacin bina waa ka bedelaysaa qofkii annagana kaashada oo kaalmo noogu yimaada yucan waa la kaalmaynaya imaanshaha uu marka hore u imaanayo maxay ximbaarsan tahay inuu kaalmo dalbayo soo maaha macno isticaana ku jirta waa ijtimaal bedelkan waa bedelulijtimaal waa ficil ficil laga bedelayo laakiin bedelkiisu uu yahay bedeluijtimaal kelimada yucanna waa maxay ficilka yucan muxuu noqonayaa jawaabu shardi waa ficil mudaaric oo muayaru siiqa ah jawaabu shardigiina waa albadel mubaayin saddex qayboodoo wahaa soo maa oo ficila maxaa leedahay in tucim zaydan in tucim zaydan taksuhu ukrimka in tucim zaydan taksuhu ukrimka saddexdii bedela ka soo saaree tusaalahaan badlulhalad badelulnisyaan iyo badelulidraab waxaa leedahay in tucim zaydan haddaad zayd quudiso taksuhu haddaad zayd u dharayso oo ara tirto ukrimka waan ku karaamaynaya adaa dhahaya qofaad lahadlaysa waxaa leedahay ninka zayd haddaad quudiso markaasaa leedahay taksuhu haddaad u dharayso ood ara tirto ukrimka waan ku karaamaynaya alkiswa iyo alicaam waa kala duwan yihiin soo maa dhar iyo cunno waa kala duwan yihiin bedelkaa mubaayin waa waayahay in tucim marka hore waxaan rabaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo in taksu zaydan ukrimka haddii zayd aada u dharayso waan ku karaamaynaya saasaan raba inaan ku idhaahdo markaasaa waxaa iga soo hormaray in tucim carabkii baa wuxuu iga dafay dacaamkii waxaana rabaa inaan dharkii ka hadlo markaasaa waxaan ku idhi in tucim zaydan waan ka bedelo waxaan ku idhi taksuhu ukrimka haddaad u dharayso waa ku karaamaynaya bedelkaasi waa maxay yaa waa bedelulqalad carabkii baa iga dafay wax ma hilmaamin inaan dhar eegaan rabay laakiin cunnadii baa carabka daftay kadibaan waxaan aaday oon ka bedelay cunnadii oo waxaan ka hadlay wixii aan rabayaan u noqday oo dharkii ahaa waa bedelulqalad ama waxaanba rabay markii horeba inaan sheego inaan zayd yacni zayd haddaad u dharayso waan ku karaamaynaya inaan ku idhaahdo waan hilmaamay markaasaan waxaan sheegay cunnadii in tudcim zaydan markaan idhi ayaa waxaa igu soo dhacday inaanba dacaam u soconay waxaan u socday dharayn ay ahay markaasaan ka bedelo waxaa idhi taksuhu ukrimka bedelkaasna muxuu noqonayaa bedelu nisyaan ama waxaan rabay inaan cunnadii zayd aan ka hadlo oo aan idhahda zayd haddaad cunto siiso waan ku karaamaynaya kadib waxaa igu soo dhacday zayd in cunnada looga muhiimsan yahay wax uga muhiimsan inay jiraan oo meelaha oo wax ka helheli karo oo ama reera wax la cuno ama meelo kale ha ku tacalluqe inuu cuno heli karo laakiin meesha uu ka jiran meesha uu ka dhibaataysan yahay ay tahay dhar la'aan inuu aradan yahay oo xagga dharka laga haysto markaasaa markaan idhi in tudcim zaydan waxaa igu soo dhacday in طacaamka looga muhiimsan yahay markaasaa waxaa leeya taksuhu ukrimka bedelkaas muxuu noqonayaa badel اldraab maxaa yeele طacaamkii waa iskaga jeestay maxaan u jeestay waxaan u jeestay dharka inaan ka hadlo ma hilmaamin mana qaldamin laakiin waa u qasday icraabaan waxaan ka sameeyey طacaamkii kiswada iyo dharkaan ka hadlay saddexdii noocba waa ku jirtaa soo maaha idan ficilku wuxuu la mid yahay isimka qaybihii isimka u lahaa anwaacdii bedelka isimkana waa laga helaa ficilkana waa laga helaa wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi ibdaalu nakirati nakiradii in lagu bedelo min almacrifati ibdaalu nakirati nakiradii in laga bedelo min almacrifati macrifo in laga bedelo ayaa bannaan yacni nakiradii inay bedel noqoto macrifadiina mubdel minhu ay noqoto bacdu nusakh bedelaa ku qoran soo maa wayajuusu badelu nakirati min almacrifati ibdaal iyo bedel labada laba dabco waa waaya naxwu yas'aluunaka can الshahri اlxaraami qitaalin fiihi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaa nebi moxamedow can الshahri اlxaraami bilaha xurmada leh ayay ku weydiinayaan qitaalin dagaal ayay wax kaa weydiinayaan fiihi ee fi shahri اlxaraam dhexdeeda la dagaalamo ayay wax kaa weydiinayaan yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can الshahri اlxaraami qitaalin fiihi bedelkaani waa badel اlijtimac bedelkan waa badel اlijtimaac maxaa yeelay shahri اlxaraam waxa dhexdeeda dhacaya ee la weydiinayo waa maxa waa qitaalka iyo dagaalka yacni bilaha xurmada leh ma la dagaalami karaa su-aashaasi ku weydiinaya yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiihi can shahri ashahri alxaraam waa macrifa bishii xurmada lahayd waa macrifa waa waa la yaqaanaa bilaha xurmada leh waa macruuf qitaalin laakiin nakiro waay qitaalin waa nakira bedelka maanta nakiro waay macrifo mubdalu minhuguna muxuu yahay waa macrifo waa bannaan tahay marka inuu bedelkii nakiro noqdo almubdal minhu uu macrifo noqdo waa jaa-is waa arrin bannaan intaasuu rabaa shiiku inuu kuu sheego waxaa bannaan buu ku yidhi ibdaalu nakirati nakiradii in la bedelo min almacrifati looga bedelo nakiradii inay bedel noqoto macrifadiina mubdal minhu ay noqoto waa bannaan tahay inay bannaan tahayna qur-aankaa tusinaya ysaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiih taa waxay u dambaysay marka ama tusaalahani wuxuu u dambeeyey baabulbadel khulaasada marka baabulbadel khulaasadiisu aaday u sahlan tahay maxaa yeele asiga dhan waaba qaybsan yahay wax qaybsanoo meelo ku kala xiran waa albadel marka hore shiiqu waa noo sheego waa noo tacriifiyey inuu yahay altaabicu almaqsuudu biاlxukmi bilaa waasita waa macruuf intaa kadib wuxuu noo sheegay inay icraabta isku raacayaan albadel iyo almubdel minhu haddii ficil ficil haddii ism ism laga bedelo iyo haddii ficil ficil laga bedelo labadaba kadibna wuxuu noo sheegay anwaacu lbadel badel اlkulli min alkulli ama badelu shayi min ashay labadaas magacuu u sheegay kow badelu lbacdi min alkulli waa labo badelu اlijtimaali waa saddex albadel lmubaayin almubaayinna macnaheeda waa maxaa nidhi almuqaayir waa mid ka duwan yacni bedelka wuxuu ka duwan yahay mubdel minhu shaqo iskuma laha afartaas ayuu bedelka u qaybiyey qaybta u dambaysay albadel lmubaayin meeqa u qaybiyey ayadana saddex qaybood badel lghalat badel nisyaan iyo badel lidraab culammada qaarna meeqay kusoo koobeen laba qaybooday kusoo koobeen waxay kusoo koobeen badel lghalat iyo badel lidraab waxaan kaloo sheegnay qaybahaasi la qeybiyey ee afarta ah halka xaboo afarta u dambeeyana saddex loo sii qeybiyey qaybahaasoo dhan inay isimka gaar ku ahayn ficilkuna intoo kale uu noqdo oo jiro ficil ficil laga bedelo bedelkiisana uu yahay badel lkulli mar uu yahay badel lbacdi min alkulli mar uu yahay badel lijtimaal mar uu yahay albadel lmubaayin markii badlmubaayin hoos looga dhaadhacana uu noqonaya badl اlal badl الnisyaan badl اldraab intaba wuxuu kaluu shiiku noo sheegay raximah اllah in nakirada ay bedel noqon karto oo laga bedeli karo min almacrifa tusaaluna noogu keenay aayaduu noogu tusaaleyay yasaluunaka can اshahri اlxaraami qitaalin fiihi halkaasi waxaan ku dhammaynay atawaabic ayaa noogu dhammaaday tawaabicda waxaan rabaa marka in laisku soo xiro tawaabicda soo afar baab ma ah afarta baab in laisku soo xiro sida laiskugu soo xirayana khulaaso keliya ma ahe waxaa qayb ka ah muhiima tusaalooyinaan keeni doonaa afarta midkuu yahay waa inaad sheegto tusaalo walba ma bedela ma tawkiida ma nactiba ma cadfiba cadfigu ma nasaqa ma sawaabayaan adoo maraya tacriifaadkii iyo dawaabiddii aan soo marnay adoo ku kala soocayay ilaan macno nooma laha naxwaha haddaanan wax lagu kala sooci karin naxwadu waa wax lagu shaqeeyo wixii lagu shaqeeya haddaad ku shaqayso weysana wax qiimaa ma leh wax qiimaa ma laha haddii alaab iyo qalab dhismo aad iska haysato waxna aadan ku dhisaynin waxmay kugu fadhiyaan qalabkaasi wax qiimaa ma leeyihiin naxwaha qasdiga laga leeyaha waa aalo aalo maxaa laga wadaa aaladu waa qalab aala haddaad maqasho waa qalab la isticmaalo culuumul aala waa culuumta loo isticmaalo sidii ayaga wax loogu gaari lahaa ayaga ma aha ujeeddada ayaga wasiilowa waxbaa lagu gaaraa naxwo wasiilowa haddii marka dawaabidan iyo qawaaciddan iyo tacriifaadka aad xifdiso can dahri lhayb oo dusha aad ka xifdiso laakiin markii tusaale lagu keeno aada bedel iyo tawkiid kala garawayso tacabkaaga tacab lagu khasaaray wa waa halbacaad lagu lisay juhdigaaga waa halbacaad lagu lisay haddaad doonto qawaacidda dhan xifdisano wax macnaa ma leh sababtoo qawaacidda danta laga leeyaha waa maxa in la isticmaalay ahayd isticmaalkii mar haddaad gartay waa eber wax faa'iidaa ma leh ogaada marka muhimadda naxwaha in la isticmaalo wa annaga dalabatulcilmi aan nahay diinaan baranaynaa soo maa wax nagu qasbay waa maxay inaan maantao dhan naxwo la akriyo naxwada culammada qaar waa ka dayriyaan waxay yidhahdaan awaluhaa bagyun waxay yidha awaluhaa kadibun wa aakhiruhaa bagyun naxwa bilowgeedana waa been aakhirkeedana waa xadgudube bilowgeedu waa been oo maanta o dhan waxaa leedaha daraba zaydun camran goormuu garaaco xaggee ku aragta soo wax garaacay beenaad sheegay maanta o dhan nin baa waxaa la yidhi naxwaha dhigaal sida loogu celcelinayo loogu tashkiilinayo markii dambe kitaab soo qaatay markaasuu markii la yidhi daraba zaydun camran uu yidhi shiikha waxaan ku weydiiyey horta goormuu garaac xaggeese garaacaas ka dhaca marka ruuxa tusaale waayo kitaabka inta isku laabo yidhi cilmi awalkiisu uu been yahay anigu waxba ku fali maayo cilmi been lagu bilaabanayo aniga waxba ku fali maayo awaluhaa kadib waxay ka wadaan marka tusaalooyinka la yska qadarayo maanta o dhan waa laysdilo lagu hayo wax isdilana aan la arag iyo hebelaa yimid iyo hebelaa safray hebel safray hebel yimid midna aan la aqoon aakhirkeeduna waa baqyi oo dadka quruuray ku ridaan arrintaas arrin dhaba waayo qofka hadduusan ahayn qof diin isku celinaya kibirow ka qaadaan naxwaha kibirow ka qaadaan soomaadan araga kuba inta khudbadaha masaajidda fadhiista wuxuu qorayaa khatiibka waxyaabahu ku laxniyo wuxuu leeya meel heblo marfuuca ahayd mansuuboo ka dhigay hadda qalinu haysta waxbuu qoraayaa camalkiisaa laxniya markaasuu laxni lagu qowlo raadinaya jimcaha soo lama dhihin man masal xasa faqad laqa ninkii qalin warqad qaata ka warra ee khadiibka khudbaynaya wax qoraaya waa jaahil jahligiisu murakab yahay laakiin asaga waa isla fiican yahay oo wuxuu haystaa ninkaasuu daba jooga wuxuu le maanta ma aragti meeshaas waa saasoo ka dhiga meel hebla saasoo ka dhiga waa quruur laakiin qofka daalibcilmiga diinka leh ujeedadiisu waxaas maaha ujeedadiisa waa maxay inuu kitaabka alla iyo sunnada nebiga ku fahmo calayhi salaatu wasalaam naxwaha culummadu markay ka dayrinayaan waxay uga dayriyaan ku taraxtageeda waa in ayada keliya aad cilmi ka dhigato oo labaatan sano iyo soddon sano ag fadhido oo diinkii kalena aada ihmaaliso sax maa inaad wasiilo ag fadhiisato naxwo keliya maaha waxaa la mid a usuul fiqi keliya inaad iska ag fadhiisato ama musalax keliya aad ag fadhido waa aalo qalabkii ad iska ag fadhiisata adoon waxba ku qodanayn ama waxba aadan ku qabanayn sax ma ah in la barto waa muhiim laakiin yoolka laga leeyahay yaysan kaa lumin in inaad wax ku fahamto waa inaad wax ku fahamtana ma gaari kartid haddaadan dabaqin qawaacidda aa baranaysa haddaan tusaalooyinka aadan ku dabaqi karin qur-aanka markaad akhrinaysa aadan ku dabaqi karin oo hadda maalan yasaluunaka can shahri اlxaraami qitaalin fiihi waa inaad fahamsan tahay icraabteeda marka naxwaha taqaana waa inaad fahamsan tahay maxay ka qayb qaadanaya inaad fahamsan tahay icraabteeda ya waxay ka qayb qaadanaya inaad macnayso macno saxiixa waxaa ka qayb qaadanaya inaad u fahamto sida ilaahay u soo dejiyey iyo danta ilaahay ka lahaa aayaddan subxaana wa tacaala idan meeshaas ugu baahan tahay meeshaad ugu baahan tahay waa meeshaas marka isku daya hadda ka horna dhowr mar waa idiin sheegay warkaas waa ku celcelinaya isku daya naxwaha markaad baranaysa inaad dabaqdaan qur-aanka soo ma akhrisaan aayaadka ku soo maray aayad walba dul istaag aayaddan waa maxay ciraabteeda xagii jaarmajruurkan xaguu ku tacalluqaya oo calaaqa la leeyahay haddii bedel meesha ku jiro bedelkan waa noocee kelimadan ma tawkiida mise waa bedel markaas saas isku dul taagtid waxaa kuu fududaanaya inaad macnaysa aayadda tawkiidka sida loo macneeyo waa la yaqaan sooma waxbaa lagu adkaynaa bedelna macno kaleu leeyahay nactiga macno gooniya buu leeyahay wax walba macno gooniya leeyahay waa inaad dabaqdo tadbiiqaasi waa daruuri waa laga maarmaan laakiin maanta o dhan qawaacid haddaa akhriso oo aad tidhahdii lirafci arbacu calaamaatin walinasbi khamsu calaamaatin wax kaaga hooseeya aan la argo hoos ay gorofta weel maran waxba kuuma gasho weligaa naxwaad daba joogaysaa mana fahmaysi bahashu muhimadeedu waa tadbiiq waa abaqid amilada iyo tusaalooyinka hadda icraabta ayaamahan dambe waxaan dareema waa lagu fiican yahay waa ku fiican tihiin waxaana keenaya waa la soo fahmay laakiin waa in la sii wado haddana meel walboo la maraayana waa inaad isku daydaan inaad dabaqdaan afartan baa marka waxaan idinka rabaa xagga tusaalooyinka inaad ku kala sooci kartiin tusaalahaasi meesha la rabaha laga keeno muhiim ma aha inaad soo marta shiiku markuu tusaalooyin noo keenayo ma wuxuu ka wadaa ma tusaale dambe ma jiro intaana tusaalooyin ku kooban yihiin miya ma koobi kariyo cid koobi karta male kalaamulcarab aaduu bad u yahay laakiin adiga maxaa lagaa rabaa warkaas guud ee qaacidadaah lagu siiyey qaado tusaalahan waa lagugu fahamsiinayey fahamkaa lagugu soo dhoweeyey wax walboo ku nooca laakiin adaa la rabaa inaad meesha soo gelisid wax walboo ka baxaya adaa waxaa lagaa rabaa inaad ka saarto adoo isticmaalaya tacriifaadkii iyo qawaacidii iyo shuruudii aada soo martay jazaakum allah khayran wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin